faahfaahin dheeraad ayaa laga helayaa shil gaari oo maalintii shalay ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka bari kaas oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac shilkan ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay deegaanka xiddah ee hoostaga degmada waaciye ee gobolka bari waxaana gaariga shilka galay saarnaa ilaa iyo toddoba qof oo ehel iyo qaraabo ah inta la og yahay saddex ruux oo ka mid ahaa dadkii rakaabka ay saarnaa gaariga ayaa goobta ku geeriyooday halka ay dhaawacyo ka soo gaareen saddex kale oo ay xaaladoodu caafimaad culus tahay kuwaas oo la dhigay xarumaha caafimaadka dadkan shilka galay ayaa waxaay ka yimaadeen magaalada qarno ee gobolka bari waxaana uu shilka dhacay kadib markii ay ka soo laabteen booqasho ay ugu tageen wiil dhallinyaro ah oo ehel ay yihiin kuna xirnaa saldhigga degmada qardho gobolka bari ayaa waxaa marar badan sidan oo kale looga soo calaamadeeyay shilal gaari kuwaas oo dad badani ay ku nafwaayeen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen